kureda markii masiibadii dabka hayti ee ku ka hiya suuqyada degmada jowhara ayaa dhaliyay khasaare hantiyadeed oo hadeeraya ganacsatada suuqa walibana booqasho ka seedaya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ah si uusan ku horgala dhibaatada hadeertii heerkaya la egta madaxweynaha hirshabeelle ayaan ka tacsiiyey ganacsatada masiibada kadhiidi walibana uusan ka baaqay maamulka degmada jowhar iyo guddiga ganacsatada suuqyada magaalada jowhara in lagu wada arinsada sidii xallanka helo lahaya dabka oo kana nagadi baaris dhab-ena iyo ka sameeyana laamo amniga sababtahana nagada ayaa dabka ku kahiya suuqa jowhara inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waa musiibo inteeda la eg suuqa hanti wadaag markii saddexaad ayaa dhibaatadaana ku soo noqnoqotay dab aad u baaxad weyn ayaa ka kacay waxaan leennahay ilaahay intii hantidoodu ku baaba'day beddel khayra ha siiyo waxaan ugu baaqayaa laamaha amniga inay baaritaan degdega ku sameeyaan waa ku soo noqnoqotay dhibaatadan suuqan annagoo ku sabarsan qadarta rabbi haddana maxaa keenay in saddex mar suuqa hanti wadaag uu gubto waxaan is leennahay meeshaan waxbaa ku jiro dhibaatada waxa keenuu haayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqaysa in baaritaan deg dega lagu sameeyo ayaan laamaha amniga faraynaa ee ganacsatada suuqa hanti wadaag guddigina waxaan rabaa inay si deg deg isugu yimaadiin dhibaatadan cid sida dhibaatadu u kala baaxad weyn tahay sida wax looga qaban karo iyo sida wax laysula qaban karo inaan ka tashanno si deg dega laysugu yimaadana waa lagama maarmaan dhibaatadan suuqan ku soo naqnaqatana waxa sababaayo inaan helno iidana waa lagama maarmaan lama amniya waxaan faraynaa inay si deg dega baaritaan ugu sameeyaan guddigana iigana waxaan ka rabnaa warbixin dhammaystiran meeshuu ka bilowday debkaanu siduu u bilowday ma wax talagalahaa ma dhibaato ka kacday ee qaab kaleentood ku kacda amba ka kacda koronto ama deb uun si qaldan ku dhacayaa dhibaatadan suuqaan hatawadaa ku soo nonoqotay waxaan rabnaa wax la aqbali kara maahane in baaritaan deg dega luu sameeyo guddiga ganacsatadana waxaan leennahay wixii aad qarsato waa idin qarsadaan waxaad qarsato waa ku qarsadaan dhibaatada hantiwadaha ku soo nonoqotay ha qarsana ciddaad ku tuhmaysin inay fidnadan ka dambayso iyo ciddaad u aragtiin inay kulug leedahay inaad soo gudbisiinaa la rabaa laamaha amniga haddii inay raalli ka noqdo waxaan leeyahay beddel khayr allah siiya inta hantidooda ku baaba'day guddiga ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa in si deg dega laysugu yimaado sidii dhibaatada dhacday looga jawaabi lahay oo sida loo kala daran yahay iyo sida wax looga qaban karo tala degdega in laga gaaro waa iidana lagama maarmaan ilaahay waxaan leennahay beddel khayr ha keeno waa dhibaato xanuun badan kuna soo naqnaqata suuqan sababteeda inaan helno annagoo qadarta rabbi ku sabarsan haddana dhibaatadan wax ku soo naqnaqa hanti wadaag u gaar yeelay wax baa qaldan wixii qaldan inaan ogaanaan oo laama amniga ay baaritaan ku sameeyaan guddiguna waxaan rabnaa iyo ganacsatada suuqa hanta wadaagna inay xaqiiqda ka sheegaan ama cidday tuunsan yihiin dhibaatada inay ka dambaysay sida ay waxu jiraan oo dhabtaa inay laama amni u sheegaan u rabnaa si deg degna laama amni waxaan rajaynaya inay dhibaatadu se u kacday baaritaan dhammaystiran ay ka keeni doonaan beddel khayr ummaddan allah siiyo annaguna guddiga ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee heer gobol heer degmo iyadoo annagoo la tashanayno waa ka jawaabi doonnaa sida loo kala daran yahay ayaanan wixii tabarufaay gacan wageysan doonaa haddii inay raalli ka noqdo ilaahina ummaddan beddel khayre